Waxaa si rasmi ah guud ahaan Soomaaliya looga bilaabay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka laba iyo tobnaad ee dugsiga sare. Imtixaankan oo ah midkii tobnaad ee ay si toos ah u maamusho dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxaa sanadkan u fariistay arday gaaraysa soddon iyo sagaal kun saddex boqol sagaashan iyo toddobo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho sida ay raacisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid ah ardayda fasalka laba iyo tobnaad ee imtixaanka u fadhiista isla markaana ku galay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay dareenkooda ku aaddan imtixaanka iyo sida ay ugu diyaar garoobeen iyagoo sheegay inay rajeynayaan inay ka keenaan natiijo fiican oo farxad gelisa iyaga iyo waalidiintood.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد التحية أنا كبلا مقعي وسافي نور عبد القادر محمد إن كسعودة سكول كبرواقة بريمير سكندري سكول كنا جلسة إن بدر سكول إن وحنا فرسنا ما توا سبتي أفري تونكا جون وحفرسنا امتحان كدولة ده إن شاء الله إن I try the best إن أسفي عنه قلمه وحنا نقول رجينا عرديدا دن ميرول بإيجو جان حتى عرديدا جبلان كلمة ده هاي waxaan naftida la jecel eegan waa la jecla insha allah khayr aad idin dardaarma idinkan noo soo duceeya magacayga sadaan maxamed buulle kana mid ah ardayda sana dugsiyeedkan ee u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ah fasalka labiyo tobnaad imtixaankan waan si qurux badan ugu diyaar garoobay waxaan alla subxaana wa tacaala ka rajeynaa inaan risaalt qurux badan aan ku farxo iyo waalidiintay dhammaan iskuulkayga ku farxo inaan keenno aana ka mid noqo toban ka horeysa ee ardayda iskuullada ee soomaaliya dhammaan ardayda u fadhiisanaysa sanadkan imtixaankan waxaan u rajeynayaa guul inay ayaga natiijo lagu wada farxo oo ayagana ay ku farxaan iyo familigooda ay keenaan insha allah Ardayda ayaa waxaa ka muuqday diyaargarow xoogan oo ku aadan imtixaanka iyaga oo sheegay inay xoogga saarayeen siday natiijo fiican uga keeni lahaayeen imtixaankan